bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsudayaal hamiinfaydha ka dhowaada qodobada warkan hamiiname idaacadda warsansiin hayta saraakiil ku tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya weybayogeedka deeranaa deegaanka goobgadu shabeelow ee gobolka baaya iyo onameelas yoojeeyeen ciidama maamulka koonfur galbeed soomaaliya markii ku horeytayba uusu ku hadalay abaaro ku jiran deegaanada koonfur galbeed xaalad nololumuya way balaa ku sheegaa intee ku jarta maamul goboleedka hirshabeelle madaweynada soomaaliya oo geeka deeriya etoobiya xukuumadda soomaaliya waybaya ku hadalay kordhiwka miisaaniyadda ciidanka booliska doorashada soomaaliya umar kaleed redland dhake maamulka gobolka banaadir wayba uusa bilaabay dayacatir jidadka degmooyinka qaar ee banaadir danjiriga soomaaliya ee sacuudi oo ku hadalay hakee ku xoologay soomaaliya akhbaaraadka banaanka dhugun sideeloyba ku mid ah kooda dowladda islaamiga yoweyba laku leeyay askar dirasa qondonkun iyo weliba madaweynada kuuriyada koonfureed oo xilka laku qaadahaya
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiin fayle dhugunsidayaal mar kale hamiinamo jamaace oo uu sabtan hagal hayta taarigdan iyo keedanta sagaalka bilo tum i labaad diseembar sanadka labada kun tum i litaa ka dhowaada warkii ofisanga saraakiil ku tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo bayogeeka deerana deegaanka goobgadu shabeelow ee gobolka baay iyo onameelas yojeeyeen ciidama lafadaha yantiyo meelas fariisanka samaysadaan sid ali muuse maxamed teraye faahfaahinta warkaas ninhaya mas-uuliyiin ay isugu jiraan wasiiro xildhibaano saraakiil ciidan guddoomiyaasha gobolka iyo kan degmada baydhabo ayaa maanta waxa ay gaareen deegaanka goobguduud shabeelle oo ka tirsan gobolka baaya qiyaas ahaana magaalada baydhabo ay u jirto soddon kilomitir dhinaca koonfur galbeed ulijeeddada mas-uuliyiintaasi ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay u gaareen deegaanka goobguduud shabeelow ee gobolka baaya ayaa waxa ay tahay sidii ay ku ogaan lahaayeen xaaladaha guud ee ka taagan xilligani deegaankaasi ciidamo gaaraya ku dhowaada boqol iyo labaatan askari ayaa waxaa la gaarsiiyey deegaanka goobguduud shabeelow oo marar badan weeraro ay ku soo qaadeen ururka al-shabaab ulijeeddada ciidamadaasi loo geeyey deegaanka goobguduud ayaa maamulka koonfur galbeed waxa ay ku sheegeen sidii ay ku xoojin lahaayeen ciidamadii horey ay u joogeen deegaankaasi goobguduud taliyaha ciidamada booliska gobolka baaya korneel mahad ayaa waxa uu sheegay in saldhigyo laga hirgelin doono deegaanka goobguduud shabeelow ee gobolka baaya oo fadhiismo ay ka dhigan doonaan ciidamada booliska gaarka ee koonfur galbeed iyo kuwa militariga dowladda dhexe meeshan waa goofguduud shabeelo waa ladhaha waa faanaynaayo ciidamo kalaa horey loo keeni jiro waa soo roori jireen roor maanta buliiska ayimida inuu inta ku dhammaadaan rabaa hal kalena waa idiin sheegaa meel manaas la yidhaaho meeqa kilomitir ay noo jirta ilaa toban kilomitir waaye manaas inta kama yara manaas xarunta shabaabka waaye oodaan yaa la sii dhex maraa marka waxaa la rabaa ninka ka soo baxaaya manaas markiiba inaad ogaataan see ku ogaanaysaan dadka shacabkaa inaad soo dhowaysaan si gacmo furan aad u soo dhowaysaan shabaabkana saas uga soo dhex siibtaan ummadda iyo iyo shacabka iyo ciidankana aad isku xirtaan kuwa u dhexeeyana aad noqotaan difaacana aad ka qayb qaadataan iyo la dagaalanka shabaabka micnaha inta laidiin keenay waa taas markay meesha ka soo baxaynba haddaad ogaataan toban unbaa loo diray jidgooyaa loo dhigaa dhagdhag meeshii qoryo iyo baaso aad ka heli lahaydeenaan idin keennay annaga wasiir koobka dhigista dhaqacelinta maleeshiyaadka maamulka koonfur galbeed xasan xuseen maxamed xasan eelay iyo guddoomiyaha gobolka baay cabdirashiid cabdulaahi maxamed ayaa waxa ay dardaaran iyo ammaanba u soo jiideen ciidamada booliska gaarka ee koonfur galbeed oo ligeeyey deegaanka goobguduuda iyo kuwii hore ay u joogeen halkaasi waxaana ay sheegay inay guul u soo hoyan doonto maamulka koonfur galbeed ciidamadaasi hadday xoojiyaan deegaanka goobguduuda
ilaaliye waanu isku ilaaliyey isi lasii kufadayba duu xogti rasmiga ee guda ka jara inay helaan si ciidamada kale sida militariga iyo meelraay booliiska gaarkaba la iibsataan walaaga cadowga hasiin kuma jiraan shacabkaasaydi dadkii meelraay dhilgahaan dhaha gala faday isigu lan iyo bilaamayto in lanko dukaanko fadhii lan welbi lanko la fadheeday akhbaar badan ku sheena xaaladda wali ka sugunta sheena informationka taliyaalka hagadeersiye taliyaalka si guud iyo iibsaday akhbaaraadka si ciidanka liin howlgeliya tan kale way la faday shacibkaasayti maadaama intaas booliisa koyti shicib iyo militari shicib iyo boolis gaara mas araga koraan waddo isinkuig sidaasa ciidamadaas militariga iyo booliiska gaarka iyo shicibka isinga dhexaytan isin hariiridan la faday bulshadaasayt way la faday mar kastaba inay galanta korliin ku haaye waana hatana laisku ilaaliyey waana laiska ilaaliyey
arrimo inta la handeerina walay haytay muhiimadiiyo sidii saldhig booliiska ee liinku furo faday deegaanku alxamdulilah geeka ciidamo booliis ee la sheeni ilaahay khafuur raxiimkaana wali weydiisadaan inayo nagadan hali bulshadii oon shaqeeya inayo nagadan ilaahay weydiisadaan wali kale faraane inayo shacabka ku badbaadiyaan nimankan cadowga oo dhibaateynta iyo meelo iyo ballaqada iyo ka wadaan dhammaan ciidamada booliiska iyo haan booliiska gaarka iyo haan xoogga dalka soomaaliya oo ka wada sugan deegaanadan sidiiyo andifaaceen dalka inay sii lama laabaan cadowgana keliya leenka fadhina deegaanka goobgaduud horliin dhagaagoo meeloyo dhuumalaysiga iyo kama maraayan isan seetan yasin ku rajeyan walaysin rajeynee guul insha allahu saldhigina wala in rajeyna inuusan agada saldhigilka barwaaqow iyada iyadaan kama hadnagaana dhammaan saraakiille ilaahayna wala weydiisadaana ini cadowgun dadka ummaduun soomaaliya dhibaateeyey nabadna anfadaane wali usufadaw bliin ogayne aaday aawsho boobahayo hiraa walba jilintay inteegino inay isan dadku ku qobatan eedayeedana siinkama hadnaga insha allahu tacala dhinac kalena maamulka koonfur galbeed soomaaliya markan ku horay dib uusu ku hadalay abaaro ku jiran deegaanada koonfur galbeed muxudiin xasan maxamed xusni iyo ninhaya iyadoo deegaanada koonfur galbeed abaar saameyn ku yeelatay dadka iyo duunyada laga soo sheegayo islamarkaana xoolo dhaqatadii xoolaha dhaqan jireen abaarta kala tagtay badankooda ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay wasiiro ka tirsan koonfur galbeed oo maanta kulan ku qabtay baydhabo kulan lagu shaaciynayey inay abaar ay ku dhufatay deegaanada koonfur galbeed waxaa isugu yimid wasiirada beeraha xanaanada xoolaha bay-adda qorshaynta iyo mas-uuliyiinta gobolka baay guddoomiyaha gobolka baay cabdirashiid cabdulaahi maxamed iyo wasiirka xanaanada xoolaha dowladda koonfur galbeed madoobe nuuno maxamed ayaa marka hore ka hadlay saamaynta abaarta ku dhufatay deegaanada gobolka maamul goboleedka koonfur galbeed waxay halkan si buuxda u sheegayaan cod dheerna ku gaarsiinaya cid allaale cidday qusayso abaaraha soo food saaray ummadda deegaankan saddexda gobol ee koonfur galbeed shabeellada hoose baay iyo bakoolba abaarahaas oo bilowday si xawlina ku socda dhibaatooyin saabeynteeda la gaadhsiiyey bulshada hadday ahaan lahayd dhinaca beeraha iyo hadday ahaan lahayd dhinaca xoolahaba abaarahaas waxay salka ku hayaan laba laba xilli roobeed ooon la helin roobkii gugii lasoo dhaafay iyo deyrto hadda ah labada roobab labada roobba ay ka hooseeyeen sida cimiladu ama roobka uu ahaan jiray
saameyn horena ay jirtay oo gugii uu maaragtay uu abaar ahaa haddana xoolihii isla waqtigan hadda la joogo oo marxaladdii kaleeto guga intaan la gaarinba xoolihii maaragtay ay dhammaanayaan beerihii ay ooman yihiin dadkii ay bilaabeen isu gurguur gurguurid intaasna waxaa dheer in cudurro ay jiraan oo xoolihii cudurro maaragtay ay leynayaan oo mar haddii cudur iyo gaajo iyo oon isugu darmadaanna oo runtii tahay arrin halis ah ay u baahan tahay in maaragtay gurmud hesho wasiirka beeraha iyo waraabka maxamed xasan fiqi ayaa dhankiisa sheegay in barakac xoog leh uu ka bilowday deegaanada qaarkooda balse maamulka uu wado qorshayaal lagu caawinayo dadka abaarta saamaysay waxaana bilowday wax la yidhaahdo inay dadku ka soo qaxaan ay ka soo tagaan tuulooyinkii beeraha ay ku lahaayeen soona aadaan magaalooyinka waaweyn halkaasoo ay ka abuurantay barakac cusub oo ah in degmooyinkii waaweynaa gaar ahaan marka aan ka hadlo gobolka ambaay oo kale iyada oo qaxootigii dhaab uu kusoo ku soo gurmayo oo labadii cishaba maalin diyaaradda ay imaanayso ayaa haddana waxaad mooddaa barakacyaal oo lookal ah oo agagaarka baydhabo ka soo baxayo dadkii beerofalatada ahaa ama xoolo dhaqatada ahaa oo xoolahoodii biyo u waayey oo xoolahoodii qaarkood sida naloo sheegay hataa heer dhimasho ay gaareen degmooyinka qaarkood sida qasax dheer oo kale sida gobolka shabeellaha hoose meelo ka tirsana sida kurtuwaari oo kale waxaa naloo sheegay in dhibaatooyin xoogle ay ka jiraan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafduus hogaamiyaha iyo weybayogeeka diirana magaalada ardaysabab ee xarunta dalka itoobiya oona safarkan uu seeyey kiilamaad oo uu sakaseeda muddo lama toddobaad gudaasho e safarka madaxweynaha dalka Soomaaliya salka ka hay ku qayb galowga shir madaxeedka urur goboleed Egan oo ku qayb galahayeen madaxda xubnooka ee Igad shirweynageen ka dambeeyay ee oyo weeldhadan madaxda dowlad goboleedyada igaadiya weyba ku dhiyay magaalada muqdisho haabaata safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ususeedi dalka itoobiya ee kii afaraad oo ususeed sanadkan iyo onatan in markii ololo doorashadiis lamada kun tumilituseed jeer seedi magaalada ardays ababa dalka itoobiya weyba la aaminsanyaan tuuse ayay wadan taageersan madaxweyne xasan sheekh maxamuud aanti isu guulaysada mar kale doorashada soomaaliya meelo wadanka niseedowka imaaraadka carabtana oo ku mid ee wadamada daneeyow arrimo soomaaliya taageersan antaxelkowsa qobada musharaxiin kale tahanasoo isu ku mid ay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid ali sharmaarke xukuumadda soomaaliya oo ibaya ku hadalay kordhiyowka miisaaniyadda ciidanka booliska zahra sulaymaan iyo nin hayta faahfaahintaga ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka maxamed cumar carte qaali biyoweyba isu ku hadalay miisaaniyadda labada kun tomiyo toddobada ee ciidanka booliska iyo kaleyin dowladda federaalk soomaaliya maxamed cumar carte ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa ammaanay ciidanka dowladda gaarka ee ihaan booliska waa inuusi sheegay in miisaaniyadda labada kun tomiyo toddoba ciidanka booliska laaka daro doono aan iyo qaado doonaan lacag kubada mashaaraadka kowti oo la siyaayay waa inuusi sheegay intii laka dadaalo doon labada kun tomiyo toddobada sidai qaybin ku helo lahaayeen ciidanka booliska soomaaliyeed ay qobadeen shaqo adag ra-iisul wasaare ku-xigeenka ee dalka iyo sheegay in soomaaliya ay hadda haysato culeys fara badan ayan ka horeyta intiyabiida deymo badan ayoo lakaleeyey iyo arrimo kale inaan idii xaqiijinno in insha allahu tacaala aan ku dadaali doonno sidii qayb weyn looga looga heli lahaa miisaaniyadan hadda la samaynayo ee labada kun iyo toddobiyo tobanka inkastoo run ahaan ay culaysyo fara badanna haystaan oo culeysyada ugu waaweyn ay tahay maadaama aan doonayno inaanu deyntii soomaaliya lagu lahaa la bixiyo waxay noqonaysaa inaan dhexda xidhanno oo waxyaalo fara badan la ilaaliyo si markaa aanay u dhicin inay in laynooga saaro nidaamka ama brograamka haddaan gallay markaa aanu halkaa uga sii hore uga sii soconno taana waxay ku iman karaysaa in la ilaaliyo kharashaadka iyo in la ilaaliyo maxaa la yidhaahdaa inaanay iman wax dheeriya oo dambe laakiin markay noqoto arrimaha booliska xoog baan saaraynaa insha allahu tacaala in markaa ay helaan qaybtii ay heli lahaayeen iyo in kaloo weliba aan isku dayno inaanu ku daro haddii aalayd marka taana waxaan doonayaa inaan dii ballan qaado aanan ka shaqaynayna haddii aalaydmo ilahay idinka hadalkan iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka maxamed cumar carte isu ku sheegay xillihiisu ku qayb galaayay kulan khamiislaga haayeen iska kooyeen saraakiil iyo ciidanka booliska yahaan nabad sugid yahaan militariga iyo yahaan asluubtalaka gobadi xarunta jenaraal kaahiya ee magaalada muqdisho shirkamadan la wada tashay qaran oo la maalmood ku dareeray magaalada muqdisho iyo meelaslaa ka gabagabay shirkan weybaa ku qayb galay madaxda dowlada federaalk iyo dowlad goboleedada dalka ku jiraan madaxda madalla wada tashay qaran ee iska afgordan xiliga rasmiga ee dhiyaasa doorashada madaxtinimo iyo tan gudoomiye baarlamaanka go-aankan shirkaha kubayba kumid inta xildhibaanada baarlamaanka la dhaaray tum ishanta diseembar anti gudoomiyaga baarlamaanka la doorada labaatii lamada diseembar anti doorashada tan madaxweynenimiya dhiyadii labaatii siyeedka disembar wayb waa markii saddexaad oo doorashada soomaaliya reedan dhiida dowladda sacuudiga ka dhawaaqdeen disi ku meelgaarayaan roojayd xoolagii soomaaliya ee dalkaasi jeejare go-aan laka roojiyahay xoolagan soomaaliya laka dhoofiyaay ee la jeeyay sacuudi arabiya wayba ku bahay wasaaradda deegaanka beero iyo biyo ee sacuudi danjirada dowlada federaalkan fadhi dalka sacuudi carabi daahir maxamuud geele oo la hadalay warbaahintii wayba u sheegay dowlada sacuudiga intiasi ku meelgaareen roojidii xoologii soomaali kureed markii jiri shal duwan laka aragay xoolo lijeeyow sacuudi wayba uu sheegay amarkan ah ku bahi dowlada sacuudiga anti laku wargeliyay xuduudo iyo furumoyo xoolo laku geliyawa danjire geelayo saas oo kaleba uu sheegay dowlada soomaaliya inta laku wargeli arrintan gaar ahaan wasaaradda xanaanada iyo xoolo soomaaliya walaalow arrinkaasi waa jira waanu soo baxay maanta aanu soo baxay markaa oo wuxuu ka soo baxay wasaaraddii sacuudi wasaaradda beeraha ee sacuudiga warqad ay soo qoreen markaa waxay ku sheegeen in dhammaanba la hakiyey wax kasoo kasoo soo dhoofsashadii xoolaha ay inay hakiyeen soo dhoofsashadii xoolaha ay kasoo dhoofsanayeen wadanka soomaaliya ama ay ka dalbanayeen wadanka soomaaliya wallahi way u qaybiyeen cid alla ciday khusaysay way u qaybiyeen oo ay maaragtay ciddii ay khusaysay ee ku shaqada lahayd way u qaybiyeen sida maxjarada oo kale iyo ciddii ay khusayso way hayaan ha wallahi walaalo waxa ku jiro dee sida maaragtay warqada ku qoran in xoolihii si kumeelgaala ay u joojiyeen kadib markii ay dhowr shixnadood ku celiyeen caafimaad darro dhinaca soomaaliya ma y sheegin wakti cayiman kumay qorin kolley arrinkaa ma hubo laakiin anigu waxaan hubaawon inay warqadaasi soo baxday guud ahaana laamihii ay khusayse loo diray loona sheegay in si kumeel gaada loo joojiyey xoolihii soomaalida wallahi waxay idhaahdeen un dhinaca caafimaadka tallaabadan yowaybaya ka beegmaase hele meelo badan oo soomaaliya iyo ku jiran abaaro weyn oo saameyn ku weeldhatay xologii dadka reer guuraaga iyo inta badan dhaqadayana dhawarkaas ku dhugunsaday tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ankiyaraan konton kun oo ku mid ee maleeshiya ku tirsan kooxda iska magacaawtay dowladda islaamiga ee laka deli tan in markii xulafaduusa maraykanka hogaamiyayo weerareen amayo weerarka bilaaban iraaq ee suuri lama sano ku hor siduuse sheegahay saraakiil waa sarkaal ku tirsan maraykanka tiradaasyo muujaad inti duqeymo dhinag irke iyo tan tirayar oo ku mid ah ciidamada maraykanka oo aawiyo xoogaga deegaanka hantioo saameyn ku weeldhadee siduuse saraakiilkan uuse sheegahaya si kastaba haato maraykanka iyo sii hoojahayta duqeymo iyo kuwada siiri iraaqa warkii isin kula dareerteen dhugunsidayaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaban taninkeege warkan way baasin saartay islamarkaananta isin kula dareersaaseen oo shuur ismaaciil axmedowey banayn far sameeyey faysal dhaa xuseen nan alaarananka warkan dhaafraadi warsan dot com iyo warbaahinta koonfur galbeed iyo reedanku fiirsada koraan hantay warkanka lamid ee reedanku ku rumaana sidaas iyo nabadgelyo